boorkan ayaa lagu arkay mid ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada dhexe ayaa muujinaya in axmed madoobe uu xusulduubaya inuu mar kale ku fadhiisto kursiga madaxtinimada ee maamulkaas tan ayaa timid kadib markii dhowaan la shaaciyey iyadoo doorasho ka dhacday gudaha magaalada kismaayo uu mar kale ku guuleystay guddoomiyaha waxaa loogu yeero baarlamaanka maamulkaasi ninka lagu magacaabo cabdi maxamed cabdiraxmaan shan iyo labaatanka bisha noofembar laba kun afar iyo labaatanka ayaa loo madalsan yahay in doorashada madaxtinimada ay ka dhacdo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose doorashadan ayaa waxaa kasoo horjeeda madaxda ugu sareysa dowladda federaalk sida xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi bare dhowaan xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa jeediyay hadal lid ku ah maamulka jubbaland si gaar ah axmed madoobe war ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in axmed madoobe uu joojiyo doorashooyinka uu ka wado magaalada kismaayo laakiin taas beddelkeeda waxaa muuqday in axmed madoobe oo ah madaxweynaha maamulka isku magacaabay jubbaland uu dhagaha ka fureystay hadalka ka soo baxay beesha caalamka magaalada kismaayo ayaa laga dareemayaa kacsanaan siyaasadeed iyadoona magaalada ay kusoo qulqulayaan musharaxiin doonaya inay la baratamaan axmed madoobe